alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaءi walmursaliin sayidina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam wabacdu assalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu mawduuca aan jeclahay maanta inaynu wax ka nidhaahno waxa weeye alinfaaq fii wujuhi اlkhayr waa bixinta qofku maalkiisa iyo hantidiisa iyo wuxuu ilaahay siiyey uu ku bixinayo wejiyaalka iyo meelaha khayrka iyo wanaaggu ay ku jirto ama sadaqaysiga uu ku sadaqadaysanayo qofku hantidiisa iyo maalkiisa dadka baahan iyo meelaha khayrka ah ee uu qofku wanaagga iyo ajriga badan ka helayo waxaynu tilmaami doonaa amaba aynu wixii ilaahay naga karsiiya aynu sheegi doonaa aayado fara badan iyo axaadiis fara badan oo nebigu sala allahu calayhi wasalam isaguna inoo soo jeediyey oo dhammaantood ina faraya oo inoo ammaanaya oo ajriga iyo faa'iidada ku jirta inoo tilmaamaya infaaqa iyo khayrka iyo waxbixinta in lagu bixiyo khayrka taasoo ah runtii halkaa ilaahay iyo rasuulkiisu inooga yeedhayaan inaynu maalkeenna iyo hantideenna ku bixinno khayrka iyo wanaagga iyo dadka baahan iyo masaakiinta inaynu ku bixinno inuu siino ayaa sidaasi leeg nafdeennana markaa lagu dabeeceeyey bakhaylnimo shaydaanna wuu inagu lamaan yahay intaa doonaya inaynan waxba la bixin inaynu wax allayaaliyo waxaynu haynaba xumaan iyo meel aan wanaagsanaynon adduun iyo aakhiratoona waxba inooga soo noqonayni inaynu ku bixinno sidaa daraaddeed ayaa keenaysa mar walba inaynu isku boorinno oo aynu isku baraarujinno jidkaa wanaagsan ee ah inaynu hantideenna ku bixinno wejiyaalka khayrka iyo meelaha fiican iyo dadka baahan ee masaakiinta ee muslimiinta waayo adduunyadan waxaynu ognahay in laga tegayo inkastoo aada fooqiyo samaysato inkastoo aad daaro dhaadheer samaysato inkastood buruug iyo meel kastaba dhigato waxa kaa raacaya waxa weeyaan waa laba maro oo cadcaduun waxaa hantidaada iyo maalkaaguba noqonaya sida nebi migu noo sheegi doono sala allahu calay waslam xadiisaynu tilmaami doono wixii aada ilaahay dartii ula sii baxday aada sii horumarsato ayuunbuu noqonayaa maalka iyo hantida kaaga xaasilka ahay iyadoo waxaa kaa dambeeya ee laga yaabo cid aan adigana kaaga mahadnaqaynin ilaahay daacadiisana aan ka gudanaynin ay u hadhaysana xisaabteeduna adiga ay ku taallo adigana laga xisaabinayo ilaahay walaalayaal aayad qur-aanna wuxuu ku yidhi man da aladii yuqridu allaha qardan xasana fayudaacifahu lahu adcaafan kasiira wallahu yaqbidu wayabsutu wa ilayhi turjacuun ilaahay isagoo weliba qaabku inoogu dhigayo ee inoogu boorinayo waxbixinta inooga dhigayo qaab amaaha ayaa ilaahay wuxuu leeyahay waa kee waa ayaka ilaahay amaahinaya amaah wanaagsan ee dabeetana ilaahay wuu labanlaabayaa laalaabyo fara badan kee weeyaan baa ilaahay leeya waa iyo ka u soo baxaya ee ilaahay amaah wanaagsan amaahinaya maxaa markuu ilaahay amaah wanaagsan u amaahiyo muxuu ku helayaa ilaahay inuu u labanlaabo oo labanlaabyo fara badan uu u labanlaabo dabeetana maalinuu u baahi badan yahay ilaahay uu siiyo ilaahay markaa isagu ka cidhiidhiya weeyaan ka isagu fidiya ee cidduu doono u fidiyo cidduu doonona ku cidhiidhiya ee ka qabto weeye ilaahay xaggiisa ayuunbaana laydiin celinayaabaa ilaahay yidhi ilaahay wuxuu ka dhigayaa shayga aynu maanta innagu amaahda nidhaahno ee aynu qof bini aadmiya aynu amaahinno waxaynu ognahay inta badan inaynoo soo noqoto ilaahay waxaynu dartii u bixinnay ee aynu dadka masaakiintaa siinay ee aynu wejiyaalka khayrkaa iyo meelaha wanaagsan aynu ku bixinnay ilaahay wuxuu inooga dhigaya amaahoo kale inay tahay weliba amaahdiina waxay dheer tahay amaahdu waxaynu ognahay inaan iyada wax siyaadaa la raacinine oo haddii siyaada la raaciyo ribay noqotaa oo waxa qofka laga doonaa uun wixii la amaahiyey inuu bixiyo laakiin ilaahay wuu inoo labanlaabaya oo iyadoo aada iyo laxadu inoogu labanlaabay ayuu ina siinayaa waxaa kaloo ilaahay uu yidhi isagoo labanlaabkaa ka sii hadlaya iyo siduu u badinaya sadaqada mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illah kamahali xabbatin anbatat sabca sanaabila fii kulli sumbulatin mi'atu xabba wallahu yudaacifu liman yashaa wallahu waasicun caliim ilaahay wuxuu yidhi kuwa bixinaya maalkooda ku bixinaya ilaahay jidhkiisa ilaahay dartii u bixinaya meelaha khayrkaah iyo wanaagga ku bixinaya waxay la mid yihiin waxa ay bixinayaan baa ilaahay yidhi kamahali xabba xabad firya ayay la mid yihiin ama xabad abuura oo la beeray oo dhulka la geliyey oo ambata sabca sanaabil toddoba saabuula bixisay oo middii kastee saabuulkaasana boqol midh ay ku sii sugan yihiin oo boqol midh iyadana ay ka soo baxeen ayay la mid tahay baa ilaahay yidhi yacnii xabaddaa firigaa ayay la mid tahay ee dhulka lagu riday ee toddobada saabuulka ay ka soo baxeen mid waloo saabuulana toddobada boqol ee boqol kaa midh ay ku yaallaan wallahu yudaacifu liman yashaa ilaahay cidduu doono wuu u labanlaabayaa sidaasuu ugu badinaya sidaasuu ilaahay u kordhinaya wallahu waasicun caliim ilaahayna miduu fadligiisu waasic yahay weeyaan caliimna midaa weeyaano qof walba niyadiisa iyo waxa uu waxan u samaynayo ilaahay mid la socda weeye waxaa kaloo ilaahay yidhi aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illah kuwa bixinaya ilaahay jidhkiisa maalkooda ku bixinaya uma laa yutbicuuna maa anfaquu ee waxay bixiyeen aan raacinaynin manan gallad sheegasho walaa adan iyo dhibay markaa qofkii ku dhibaantoona lahum ajruhum cinda rabbihim rabbi agtiisa ayaa ajrigoodiiyo mushqayadooda ay ku leeyihiin walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ilahay wuxuuhi cabsiga korkooda ma ahaanin mana murugoonayaan baa ilaahay yidhi marka ajri iyo mushqaayad weyn oo labanlaaban ayaa ilaahay uu ku siinayaa qofka waxaa ilaahay dartii oo u bixiyo ee wejiyaalka khayrka iyo wanaagga uu ku bixiyo waxaa kaloo ilaahay aayad qur-aana ku yidhi aladiina yunfiquuna amwaalahum bileyli waannahaari siran wacalaaniya falahum ajruhum cinda rabbihim walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ilaahay wuxuu uhi kuwa bixinaya maalkooda habeenkii bixinaya maalintii bixinaya hoosu bixinaya kor u iyo si muuqato u bixinaya falahum ajruhum cinda rabbihim rabbi agtiisa ayaa ajrigoodiiyo mushqayadooda ay ka helayaan cabsiina korkooda ma ahaanin murugoonna maayaan baa ilaahay yidhi wixii ay bixinayeen xilli walba ay bixinayeen habeen ay bixinayeen maalin ay bixinayeen hoos ay u bixinayeen kor iyo muuqaal ay ku bixinayeen mushqaayadooda ilaahay agtiisa ayay kaga helayaan maalin markaa ay u baahi badan yihiin bay helayaan iyadoon cabsina korkooda ahanin murugana aanay korkooda ahanin oon murugoonaynin waxaa kaloo ilaahay yidhi wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wajannatin carduha asamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin aladiina yunfiquuna fi asaraa'i waaddaraa baa ilaahay yidhi ilaahay wuxuu leeyahay waxa u degdegtaan dad yahow makfiro iyo dembi dhaaf rabbigiin xaggiisa ka ahaatay wixii aa ku heli lahaydeen ee sabab u noqon lahaa ilaahay inuu idiin dhaafo oo dembiyaalkiina idiin dhaafo u degdega baa ilaahay yidhi waxa u degdegtaan baa ilaahay yidhi janno u degdega ballarhkeedu uu yahay samaawaadka iyo dhulka oo laysku xidhiidhiyey ballarhkeedu uu yahay u degdega baa ilaahay yidhi oo wixii aa ku heli lahaydeen jannadaa iyo acmaashii idin gaadhsiin lahayd camal fala baa ilaahay leeyahy maanta inta adduunyada joogtaan ayaa fursad u haysataane jannadaa ilaahay wuxu uhi uciddat lilmuttaqiin waxa ilaahay u diyaariyey kuwa ka cabsada ee ilaahay wuxuu faray fuliya wuxuu ilaahay u diidayna ka dheeraada si dhaba isaga uga cabsada kuwaasaa ilaahay u diyaariyey haddaba kuwaa muttaqiintaa ee ilaahay u diyaariyey jannada u diyaariyey ayaa ilaahay inoo sifeeyey tilmaame ayuu ilaahay inoogu yeelay waxaa ka mid a tilmaamihii aladiina yunfiquuna fi saraa'i waaddaraa waa kuwa bixinayabaa ilaahay yidhi maalkooda iyo waxa ilaahay siiyey bay bixinayaan xilliga markaa adayga iyo xilliga markaa fudaydka xilliga markaa ayay bixinayaan dhibta iyo xilliga markaa layska caadiga yahayba labadaba way bixinayaan fi saraa'i waadaraa ayay labadaba ku bixinayaan wakhtiga markaa barwaaqada iyo wakhtiga markaa dhibta iyo baahidu ay jirto labadaba way bixinayaan baa ilaahay yidhi waxaa kaloo ilaahay aayad kale inoogu sheegay qul ina rabbii yabsudu اrisqa liman yashaau min cibaadihi wayaqdiru lah wama anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifu wahuwa khayru raasiqiin ilaahay wuxuu ihi waxaa tiaa nebi maxamed ow rabbigey waa ka waasicin risiqa cidduu doonuu ilaahay waasicinaya addoommadiisa ka mid a cidduu doonana ilaahay cidhiidhi ayuu ku gelinayaa haddaba ilaahay wuxuu ihi ciddii alla u waasiciyey isagoo la hadlay wama anfaqtum min shayin waxaa bixisaane waxabaa ilaahay habay yaraadee waxaa bixisaane fahuwa yukhlifu ilaahay baa idiin soo bedelaya ilaahay baa wanaag idinku soo bedelaya ilaahay baa barake iyo khayr idinku soo bedelaya wahuwa khayru raasiqiin ilaahayna kuwa wax arsaaqa ka ugu khayrka badan weeye ee risiqiisu aanu dhammaanaynin waxa kale oo walaalayaal ilaahay uu ku sifeeyey kuwa qur'aanku hanuunka u noqonayo inay yihiin kuwa wax bixiya ومما رزقناهم ينفقون ذلك الألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب وحا إلهي حلقا وكسير مركا ومما رزقناهم ينفقون kuwa qur'aanka ku hanuunaya ee qur'aanku hanuunka u noqonayo ee qur'aanka wax ku qaadanaya waa kuwa baa ilahay hi wamima razaqnahum yunfiquun waxaan ku arsaaqnay ayay wax ka bixinayaan baa ilaahay yidhi bal u fiirsa waxa ilahay le wixii aan ku arsaaqnay aan anagu siinay ayay wax ka bixinayaan baa ilahay wada bixiya weliba lama laha wax ka bixiya unbaa la leeyahay waxa ilaahay uu ku sifeeyey dadka ulul albaabka ah ee waantoobaya ee qur'aanka wax ku qaadanaya ilaahay wuxu uhi waladiina sabaruu ibtiqaa'a wajhi rabbihim waaqaamuu salaata waanfaquu mima razaqnaahum siran wacalaaniya ilaahay wuxuu yidhi dadka ulul albaabka ah ee waantoobaya waa kuwa sabray iyagoo ilaahay raali noqoshadiisa iyo wejigiisa doonaya salaada ayay oogeen waanfaquu mima razaqnaahum waxay bixiyeen baa ilaahayhi waxaan ku arsaaqnay ayay bixiyeen siran wacalaaniya hoos ayay u bixiyeen kor ayay u bixiyeen baa ilaahay leeyahay waxaa kaloo ilaahay uu ku sifeeyey dadka muuminiinta markuu sifooyinkooda iyo tilmaamahooda iyo sumadahooda tilmaamayey wa mima razaqnaahum yunfiquun marka ilaahay inoo soo tilmaamay in aayaadkiisa marka lagu akriyo iimaanay kurnihayso zakada bixinteedii salaada ogiddeedii ilaahay muxuu sifooyinkooda ka mid dhigay wa mima razaqnaahum yunfiquun ilaahay wuxu uhi waxaan ku arsaaqnay ayay wax ka bixinayaan baa ilaahay yidhi maalka annagu aan siinay ee aan ku arsaaqnay ee xagga iyaga uga yimi ayay annaga dartaya u bixinayaanoo waxay siinayaan dadkii u baahnaa wejiyaalkii khayrka iyo wanaagga ayay ku bixinayaan baa ilaahay yidhi waxaa ilaahay kaluu ku sifeeyey dadka aayaadkiisa ilaahay rumaynaya wa mima razaqnaahum yunfiquun ilaahay wuxu uhi waxaan ku arsaaqnay ayay wax ka bixinayaan baa ilaahay yidhi kuwa aayaadkiisa rumaysani waa kuwa waxa weeye wixii ilaahay ku arsaaqay wax ka bixinaya weeye ilaahay muxuu ku tilmaamay addoommada cabsanaya ee ilaahay ka cabsanaya ee cabsida dhabtaa leh ilahay muxuu uhi waanfaquu mima razaqnaahum siran wacalaaniya yarjuuna tijaaratan lan tabuur ilaahay wuxuu uhi kuwa acmaasha an wanaagsan samaynaya kuwa aayaadka ilaahay akhrinaya kuwa salaada oogay kuwa zakada bixinaya kuwa waxa aan ku arsaaqnay wax ka bixinaya yarjuuna ee hoos u bixinaya ee kor u bixinaya ilahay wuxu uhi yarjuuna tijaaratan lan tabuur waxay rajaynayaan tijaaro aan khasaaraynin oon hoos u dhacaynin ayay rajaynayaan baa ilaahay yidhi marka waxbixinta ilaahay dartii loo bixiyaa waxay ka dhigan tahay tijaaro ilaahay lala gelayo ilaahay tijaarada lala gelayaana mid aan markaa iyaduna khasaaraynin oon hoos u dhacaynin weeyaan sida ilaahayba yidhi ina allaha ashtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna ilaahay wuxuu ka iibsaday dadka mu'miniinta nafahooda iyo maalkoodaba wuxuu kaga iibsaday inay markaa janna u sugnaato ayaa ilaahay kaga iibsaday oo markay bixiyaan nafdoodii iyo maalkoodiiba ay u bixiyaan ilaahay dartii jihaadka markaas ay u huraan ilaahay waxa uu ugu bedelayaa jannadiisa ayaa ilaahay ugu bedelaya waxaa kaloo ilaahay yidhi aaminuu biاllahi warasuulihi waanfaquu waanfiquu mima jacalakum mustakhlafiina fiih faاladiina aamanuu minkum waanfaquu lahum ajru kabiir ilaahay wuxuu yidhi rumeeya ilaahay rasuulkiisa moxamedana rumeeya waanfiquu waxaa wax ka bixisaan mima jacalakum mustakhlafiina fiih waxa ilaahay maalka ilaahay idinka yeelay kuwo khaliifyo u ah kuwo wakiilla oo kale ka dhigan kuwo ku tasarufaya ila ilaahay baa le maalkan iyo hantidan innagu waynu ku tasarufaynaa uun wakiilla oo kale ayuun baynu ka dhigannahay ilaahay wuxuu leeyahay wax ka bixiya maalkaa khaliifka laydinka dhigay wakiilada oo kale ee uga dhigan tihiin wax ka bixiya baa ilaahay yidhi faaladiina aamanuu minkum kuwa ilaahay rumeeyey wa anfaquu bixiyeyna maalkooda lahum ajrun kabiir ilaahay wuxuu uhi ajri weyn ayaa u sugnaaday oo ay helayaan baa ilaahay yidhi waxaa kaloo ilaahay inoogu sifeeyey dadkii mu'miniinta ahaa ee aayaadka aynu soo tilmaanay ku dhaqmayey ilaahay wuxuu uhi wayu'hiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum almuflixuun ilaahay wuxuu uhi waxay ka doorayaan waxay ka horumarinayaan nafahooda walow ayaga baahi iyo gaajaba ha ku sugnaata ee waxay ka horumarinayaan nafaha walaalkood ayay baahida walaalkood qabo siday markaa u awdi lahaayeen ayay ka horumarinayaan baylali baahida ayagu ay qabaan way bixinayaan maalkii oo nafahooda ayay ka doorayaan oo walaaladood bay u doorayaan haninimo iyo hodannimo ay qabaan maahee iyagoo baahiba ay ku sugan tahay ayay bixinayaan ay walaaladood isu dhaafinayaan bay ilaahaydin ka laga ilaaliyo nafdiisa bakhaylnimadeeda waa kuwa liibaanay baa ilaahay yidhi liibaan kuwa gaadhi weeyaan waxaa kaloo ilaahay yidhi aayad qur-aana waanfiquu mima razaqnaakum min qabli an yaatiya axadakum اlmowt fayaquula rabbi lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariib faasadaqa waakun min asaalixiin ilaahay wuxuu ihi bixiya dad yahow waxaan idinku arsaaqnay wax ka bixiya baa ilaahay yidhi intaa fursadda iyo wakhtiga haysataan ee geeriye aanay idinku soo kadinin bixiya baa ilaahay yidhi haddii aad bixin weydaan oo intaan geeridu idiin imanin aad bixin weydaan oo ilaahay dartii ula bixi weydaan waxaa iman doonta marka gaaridu idiin timaado inuu midkiin yidhaahdo rabbiyow maadibii dhigtida ilaa muddo yar oo dhow aan sadaqadaysto oo dadka wanaagsan aan ka mid noqde ilaahayow dibii dhig catawgaas ayuu la iman doonaa codsigaasoo aan laga aqbalaynin ayuu la iman doonay ilaahaw dibii dhig buu odhaya iminkaan wax arkay iminkaan wax kala garanayaaye aan soo sadaqadaysto aan masaajida soo dhiso aan madaaris soo dhiso aan markaa wax wanaagsan bixiye eh ilaahayow dibii dhig buu odhanaya marka intaa ka hor baa ilaahayna leeyahay war intaydaan xaaladda a gaadhin waanfiquu mima razaqnaakum min qabli an yaatiya axadakum lmowt intaanay midkiin geeridu u imanin ilaahay wuxuu leeyahy wax la baxa oo maalkiina sadaqadaysta waxaa kaloo ilaahay yidhi wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allahi wa khayra waacdama ajra ilaahay wuxuu hi waxaa horumarsataan ee nefihiina u horumarsataan ee khayr iyo wanaaga waxa idinka heli ilaahay agtiisa isagoo khayra isagoo ajrigiisa iyo mushqayadiisu ay weyn tahay ayaa heli doontaan baa ilaahay yidhi wuxuu ilaahay inoogu tilmaamaya waxaynu bixinayno aynu isaga dartii u bixinayno ee wejiyaalka khayrka iyo wanaagga aynu ku bixinayno waxaynu nafteenna u horumarsannay oo midhaheeda aynu aakhiro goosan doonno oo aynu jannada kusii beeranayno aynu jannada ka heli doonno ayaa ilaahay inooga dhigaya wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allah ilaahay agtiisa ayaa ka helaysaan huwa khayran wa acdama ajra isagoo khayrahu mushqayadiisuna ay weyn tahay ilaahay waxaa kaluu inoogu sifeeya dadka baari'iinta ee jannada gelaya ilaahay muxuu ihi wayuطcimuuna aطacaama calaa xubihi miskiina wayatiima waasiira inamaa nuطcimukum liwajhi اllahi laa nuriidu minkum jazaءa walaa shukuura inaa nakhaafu min rabbina ywma cabuusa qamطariira ilahay wuxu uhi wayuطcimuuna aطacaama rashika ayay qoodinayaan ba ilaahay calaa xubihi maca xubihi ayagoo jecel oo u baahan maalkii ayay bixinayaanoy quudinayaan miskiina wayatiima waasiira raashinkii ayay quudinayaan ay siinayaan ayagoo jecel yay siinayaan dadkii ugu baahida badnaa miskiinan bay siin baa ilaahaydi qof miskiinahoo baahan oon waxba haysanin wayatiiman agoon bay siinayaan ciddii markaa masruufaysay iyo ciddii ka mas-uulka ahayd iyo waalidkiisii weyday oo keli taagan ayay siinayaan wa asiiran mid la qafaashay oo la haysto oo markaa isagana xorriyaddiisii laga qaaday oo xabsi iyo jeel ku jira ayay siinayaan baa ilaahaydi waxaanay odhanayaan baa ilaahayhi innamaa nuطcimukum liwajhi illaah annagu waxaan idiin quudinaynaa waxaan idiin siinaynaa ilaahay dartii wejiga ilaahay baan idiin siinaynaa laa nuriidu minkum jazaan annagu abaalmarin iyo mukaafaa inaa nooga soo celisaan idinka dooni mayno walaa shukuuran mahadnaqna inaa noogu mahadnaqdaana annagu idinka dooni mayno maxaa nagu kalifay ee aan idiin siinayna inaa nakhaafu min rabbina annagu rabbiga iyo xaggiisa waxaan ka cabsanaynaa yooman cabuusan maalin aada u daranoo wejiyaalka la ururin doono hawlka iyo dhibta taala darteed qamdariiran oo casiibahoo shadiidahoo aada u daran ayaan ka cabsanaynaa maalintaa cabsida aan ka cabsanayna darteed ayaan waxu bixinaynaa oon wax idiin siinaynaa markaa sadaqadu inay tahay markaata halkaa wax ka taraysa maalintaa adagee qiyaamaha maalintaa markaan wejiyaalka la ururin maalintaa hawlka iyo dhibaatooyinka badani ay jiraan ta wax ka taraysa ayaa ilaahay inoogu tilmaamayaa aayaadkan qofku maalinta qiyaamo ayada ayuu harsanaya dadka maalinta harsanaya aan harjirin ilaahay harkiisa mooyaane maxaa ka mid ahaa wa rajulun tasadaqa bisadaqatin faakfaaha xataa laa taclama shimaalu xataa laa taclama ymiinu ma tunfiqu xataa laa taclama shimaalu maa tunfiqu yamiinu waa qofkaas sadaqada bixiya dadka maalinta qiyaamaha ilaahay hooskiisa harsanaya ee dhibta iyo cadceedda miilka laysu keenayo yacni ka badbaadaya ilaahay rasuulku wuxuu inoogu sika yacni inoogu tiriyu yihi waxaa ka mid ah mid kaa bixiyey sadaqo ee weliba qariyey ee aanay bidixdiisa ogaanin waxay midigtiisu bixinayso qarinta yacni heer gaadhsiiyey aan labadiisa gacmoodaan ays ogaanin markaa sadaqada iyo waxbixintu maalinta qiyaamaha waxa waxaa weyn ka tara ayay ka mid tahay sida aayaddan iyo xadiidka aynu tilmaanayba ay inoo tilmaamayaan waxaa kaloo ilahay yihi falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba faku raqaba aw iطcaamun fii yowmin dii masqaba yatiiman daa maqraba aw miskiinan daa matraba ilaahay wuxuu yidhi qofka bini aadmiga ahi muxuu jiirta uga tallaabi waayey baa ilahdha muxuu u geli waaye uga tallaabi waayey jiirta maxaad ka taqaanaa maxaa ku ogeysay baa ilahdha jiirta ilaahay jiirtaa loo baahan yahay iyo dariiqa adag ee loo baahan yahay qofku inuu ka tallaabo iqtixaam iyo dukhuul yacni adag inuu ku galo looga baahan yahay ilaahay muxuu ku tilmaamay wuxuu uhi waa faku raqaba addoon xoraynteed aw itcaamun fii yowmin dii masqaba ama quudin maalin baahi iyo gaajo u saaxiiba la quudiyo yatiiman daa maqraba agoon aa qaraabo tihiin aw miskiinan daa matraba ama miskiin dhulka ku dhegay oo wax alliyaaliyo wuxuu haystaa aanay jirin oo kuwa ay markaa culimmadu ama maanta yacni masalada ay yidhaahdaan mid dhulkana markaa furaash ka dhigtay tamadana huwaday oon wax u dhexeeya isagii dhulku aanay jirin isaga iyo samada wuxu dhexeeyuu huwadayna aanay jirin kaas oo kale muu quudiya baa ilaahay yidhi yacni waxaad arkaysaa waxbixintu sida ay nafaheenna ugu adag tahay waayo shaydaan haddii iminka aynu aynu aynu jiir markaa iminka sii fananayno oo jiirtaasina jiir aada u adagay tahay isla markaa dariiqiyo ka fudud oo ka sahlanood mari karto na ay jiraan waxaa laga yaabaa nafdaadu inay ku tidhaahda ka joog meeshan mari kari mayside in dad fara badani ay ku dhahdeen waar ka joog meeshan waad ku jabiyo meel la mari karaya ma aha e sidaa darteed baa sadaqada iyo waxbixinta iyo qofku inuu ku bixiyo markaa hantidiisa iyo maalkiisa ilaahay dartii inuu u bixiyo masaakiinta inuu siiyo agoommaha inuu siiyo ka masruufo wax naftiisa ku adag weeye wax shaydaan uu jiidayo oo uu dabada hayo weeye iyadoo markaa dariiqyadii xumaa ee fasaadkuna ay mudallal yihiinoo ay hortiisa yaallaanoo laga yaaba naftiisa inay jeceshahayoo shaydaankii iyo shaydaanilinsigiiba ay kugu dhiirigelinayaan sidaa daraaddeed baa ilaahay wuxuu ka dhigayaa jiir ay laga maarmaan tahay in laga gudbo addoommadaa xorayntooda oo aan maanta jirin laakiin xilligaa hore jiray iyo quudintaa markaa la quudinaya maalintaa baahida iyo gaajada u saaxiibkaa agoonka la quudinaya qaraabada u saaxiibkaa weliba qaraabo waxaa loogu qaydaya qofka baahan ama agoon ha ahaado ama mid kale ha ahaadee ee aad qaraabada tihiin sadaqada iyo waxbixinta aada siisaa laba ajir iyo laba mushqaayadood bay dheertay kaydaan waxba isu ahayn waayo midi waxa weeye waa xidhiidhin oo xidhiidhin buu qofkan qaraabadii kugu lahaa oo ajrigii xidhiidhinta iyo silada ayaad ku helaysaa ka labaadina waxa weeye waxaad ku helaysaa ajrigii sadaqadana waad ku helaysaa marka aayaadka infaaqa iyo waxbixinta ka hadlaya aada iyo laxaad bay u badan yihiin ilaahay wuxuu ihi wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifu waxaa bixisaanee waxa ilaahay baa idiinsoo bedelaya ilahay wuxu uhi wamaa tunfiquu min khayrin falianfusikum waxaa bixisaanee khayr iyo wanaagi lafihiinna ayuu u sugnaaday baa ilaahay dhi wamaa tunfiquu min khayrin yuwafa ilaykum waantum laa tudlamuun waxaa bixisaanee khayra waa laydin oofin baa ilaahay yidhi ajrigiisi iyo mushqaayadiisii waa laydin siin doonaa idinkoon laydinka dulmaynin waxba laydinka nuqsaaminaynin waxaa kaloo ilaahay yidhi wamaa tunfiquu min khayrin fa ina allaha bihi caliim waxaa bixisaanee khayr iyo wanaaga ilaahay mid og oo la socda weeye aayaadka haddii aynu intaa ku dhaafno ilaahay inagu faraye ama inagu boorinayey waxbixinta oo aynu bal u gudubno axaadiida nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid a xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan ibnu mascuud laga warinaya nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi laa xasada ilaa fitnatayn xasad iyo kamasha ma jirto laba shay ayuunbaa laysku kantaa oo laysku majeertaa xasadka asalkiisa waxaa la ydhahdaa waa qofka oo doona nimco ilaahay qof uu siiyey inuu ka qaado xasadka asalkiisa kaasaa la yidhaahdaa waana mid xaaraanahoo dembiyaalka waaweyn ee xasanaadka qofka cuna ka mid ah xasadka noocaasi inaad jeclaysatoo doonto u nicmooyinka ilaahay dadkaasiiya inuu ka qaado laakiin xasadkan aynu halkan imanka ka hadlaynaa qibdo iyo kamasho la yidhaahdaa waxa weeye inuu qofku tamaniyo waxa qofkaas nimcada ilaahay siiyey oo kale inuu ilaahay isagana siiyo isagoo nimcadiina qofkii aanu ka xasilayn inuu doonayo inuu isaguna nimcada haysto isna tulleeg oo kale uu helo waana mid wanaagsan waxaana markaa laysku kaban karaa ama laysku majeeran karaa ama la tamanin karaa laba shay unbaa rasuulku yidhi rajulun aataahu allahu maalan fasallatahu calaa halakatihi fi lxaq ilaahay ninuu siiyey maal dabeedna uu ku salliday inuu ku halaago xaqa baleeg fasallatahu ilaahay wuxuu ku salliday yacni in lagu salliday baa laga soo qaadaya siduu ugu bixinayo wajiyaalka khayrka siduu ugu bixinayo ayaa in lagu salliday inuu xaqa ku halaago waa ninkaa aanu aaba yeelaynin meel alliyaaliyo meeshii khayr iyo wanaag ku jiro hantidiisa maalkiisa ku bixinaya kaa waa la odhan karaa ilaahayow isii wixiisa oo kale si aan sidiisaasoo kale aan u yeelo markaa qanigaa qofkaa qaniga ah ee ilaahay maalka siiyey ee wuxuu ilaahay siiyey aan ku bakaylaynin ee xaqa iyo wanaagga ku bixinaya ajriga uu leeyahay iyo mashqaayadiisa ayaynu halkaa ka garanaynaa waxaa kaloo xadiid bukhaari uu warinayo oo ibnu mascuud laga warinayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam yidhi ayukum maalu waarisihi axabu ilayhi min maalihi waarkiineebaa maalka ka dhexlaya ka jecel maalkiisa kiineebaa maalka ka dhexlaya ka jecel maalkiisa kiineebaa jecel maalka qofka dhexlaya oo yacni aan maalkiisa jeclayn waxay dhahan yaa rasuula allah maa mina axadun ilaa maaluhu axabu ilayhi naga mid maaha qof ilaa mid weliba maalkiisa ayuu jecel yahay oo dee maalkiisa uu jecel yahay ee maalka ninkan dhaxlaya midna ma jeclay qof weliba maalkiisa ayuu jecel yahay bal nebigu hadda arrinkaa siduu u rogay u fiirsada nebigu wuxuu uhi faina maalahu maa qadama wa maalu waarisihi maa akhar maalkiisu waxa weeye waxaanuu hore marsaday oo ilaahay dartii u bixiyey maalka ka dhaxlayaana waa waxaanuu sii haystuu dib dhigtay weeyaan buuhi waayo waxaanaad ilaahay dartii u bixisay ee aada horumarsatay wax adiga ku yaallo xaqiiq ahaan aad u leedahay weeyaanu maalin aad u baahi badan tahay baad helaysaa xaqiiqatan waa midaad adigu leedahay laakiin waxaanaad dib dhiganaysaa inta aad ka dhimataa unbaa qofkii ku dhexlayay u hadhaya qofkii ku dhexlayay ayuunbaa u hadhaya markaa nebigu sala allahu calayhi wasalam waxau inoogu tilmaamayaa xadiidkan qofku waxa uu ka tago ee maal ah haba u nisbaysnaada maanta oo ha yidhaahda aniga ayaa lehe marka loo eego inuu u guurayo kii ka dhexlayay yacni maal aanu lahayn weeye marka wuxuu xadiidku inagu boorinayaa inaynu maalkeenna horumarsanno oo aynu wajiyaalka khayrka iyo wanaagga ku bixinno si aynu abaalmarintiisa aakhira aynu uga helno dadku waxaynu odhan karnaa maanta mid weliba wuxuu jecel yahay waxoogayga dad aada arkaysa inay hantidoodu ka badan tahay hadday kala badh ama saddex meelood marka loo qaybiyo hadday meel kala soo hadhaan ama fooq hadday kala soo hadhaan intuu nool yahayba ay ku filan tahay oo haddana intaasoo fooqiyo wax sii samaynaya ayaa laga yaabaa inaanu wax yar oo khayra aanu ka qabsanin wax alliyaaliyo waxaasna intu uu ka dhinto ayaa laga yaabaa ninaan isagana maalin ka xasuusan oon qaraabo ka xidhiidhin oo aan cibaado ka gudanin ee laga yaabo inuu isbiirse ku cabo ayaa laga yaabaa inuu uga hadho dabeetana xisaabteediina isaga ayuunbay u taallaa oo isagunbaa laga xisaabinaya marka walaalayaal waa inuu qofku jeclaystaa maalkiisa dhabta ah oo rasuulku inoogu sheegay kaa uu sii horumarsaday inuu yahay oo aanu maalka kaa dhaxlaya ee looga hadhayo aanu sii jeclaysanin waxbixintu ma aha un mid ku gaara ragga markaa milyaneeradah iyo lacagta badan haya xadiid bukhaari iyo muslim ay warinayaan cadi ibnu xaatim laga warinayo rasuulku sala allahu alay slam wuxu uhi itaquu naara walow bishiqi tamra waar naarta ka gaashaamaysta oo naarta waxaa gaashaan uga dhigataan acmaasha wanaagsan iyo waxbixinta naarta gaashaan uga dhigta muxuu uhi walow bishiqi tamra xabad timira jeexeedba ha ahaado waxaa bixinaysaan ee naarta aa gaashaanka uga dhiganaysaan xabad timira jeexeedba ha ahaatee wax la baxa baa rasuulku yidhi macnaa qof waliba wuxuu la bixi karo wuu haystaa timir jeexeed ayaa ilaahay agtiisa wax kaaga noqonaysa oo ilaahay kuu korinaya kuu kobcinaya kuu farabadinaya dabeetana taasaa maalinta qiyaamaha gaashaan naarta kaaga noqonaysa markaa sadaqada iyo waxbixintu haba ya haba yaraate e maalinta qiyaamaha gaashaan bay naarta kaaga noqonaysaa xadiid kale oo uu warinayo bukhaari iyo muslim abu hurayrena laga warinayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi maa min yowmin yusbixu alcibaadu fiihi ilaa malakaani yanzilaan ma jira maalin ay addoommadu waa beriisaani ilaa laba malag baa soo dega baa rasuulku yidhi wuxuu markaa midkood odhanaya allahuma acti munfiqan khalafan ilaahay ow qofka wax bixiya adiga dartaa wuxu bixiya ilaahay ow bedel wanaagsan siibaa ilaahay ayuu odhanaya malaggaasi ducadiisaana ilaahay u aqbalaya qofkii ilaahay dartii wuxu bixiya wixiisa bixiya ilaahay ow bedel sii ka kalena wuu odhanaya allahuma acti mumsikan talafan ilaahay ow waxaad siisaa kaa isagu haystay ee ku dhegay ee wixii waajibka ahaa iyo wixii wanaagsanaa labadaba ka haystay ee ku bixin waaye ilaahw talaf iyo halaag isagana siin markaa ilaahw maalka ka halaag iyo ilaahayw nafdiisa halaagba way noqon kartaa labadaba mid khayrna maaha ilaahw maalka iyo hantidaa dhaafi ama ilaahayow isagaba dhaafi way noqon kartaa markaa ducada malaa'igtuna mid maqbuula ah weeye sidaasaa qofkii ilaahay dartii maalin walba wuxu bixinayana loogu ducaynayaa bedelkaa iyo barakadaana wuu helayaa kii markaa isaguna haystayna habaarkaasi ugu dhacaya xadiid kale oo bukhaari iyo muslim ay warinayaan oo abu hurayre laga warinaya rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi ilaahay baa wuxuu yidhi anfiq ya bna aadam yunfaq calayk ibna aadam oo wax bixi adigana waa lagu siin doonaa ilaahay baa adigana ku siin oo kugu bixin oo kugu nafaqayne adiguna wax bixi marka ilaahii ku siinayey ee maalin walba ku siinayey ee riswi arsaaqayey ayaa kuna bixi adigu oo meelaha wanaagsan ku bixi oo wejiyaalka khayrka ku bixi aniga ayaa ku siin doona eh ayaa ilaahay leeyahay wejiyaalka khayrka ku bixiyo sida wanaagsan anigaa ku waasicin doona anigaa waxaanaad bixisay bedel wanaagsan kaa siin doone xadiid kale oo bukhaari iyo muslim ay warinayaan cabdillaahi bni camr ibni caas laga warinayo nin baa nebiga weydiiyey sala allahu alayhi wasalam ayu lislaami khayr khisaalta iyo khasladaha iyo xaaladaha islaamka keebaa ugu khayr badan ama ehelkiisa iyo dadkiisa kuweebaa ugu fadlo kuwa maxay sameeya nebigu muxuu ihi tudcimu aطacaam wataqra'u asalaam calaa man carafta waman lam tacrif waxaad quudin raashinka ayaad quudinaysaa ciddii u baahan ee dhibaataysan baad raashinka quudinaysaa buu nebigu yihi sala allahu alayhi wasalam salaamta ayaad ku akrinoo waad salaami cid aad garanaysa iyo cid aanad garanayninba waad salaamaysaa marka khisladaha islaamka kuwa ugu qiimaha badan ama waxay dadkiisu ku sifoobaan waxaa ugu horeeya waxa weeye qofkaa ku bixinaya hantidiisa iyo maalkiisa dadka baahan quudintooda bal iska daa waxaa yacni ajri iyo wanaag lagu helayaa sida uu tilmaamaya xadiis imaamu bukhaari warinayo neefka xataa laysmaal siiyo nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu hi xadiis bukhaari warinaya abu hureyre laga warinayo afartan khasladood afartan xaalo oo ta ugu sarraysaa ay tahay maniixatulcazi ri laysmaal siiyo ri qofka la yidhaha soo maalo markay gudha igu soo celi ma jira baa rasuulku yihi qof samaynaya isagoo abaalmarinteeda rajaynaya isagoo yabooeeda rumaynaya ilaa ilaahay baa jannada ku gelinaya ri aad maal siisay qof islaamahoo u baahan oo carruurtiisii aanay caddays haysanin aad tila war aniga dhowr baa ii dhalaye hebelow labadaa u kaxeeyo carruurta ulis ayaad ku helaysaa in ilaahay jannada kuu geliyo hadda waa maalsiintaasuu kaliya maxaad u malayn yacni haddaad tidhaahdo war adhiyarow baa tahay bal shantaa neef carruurta ugu dar adhiga maxaad u malayna iyadana maxaad ku heli markay ridaad maal siisay ayaad janno ku helaysaa waxaa kale oo xadiid imaamu muslim warinayo abi umaamo saxaabiga la yidhaha laga warinayo rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu ihi inaa aadanow inaad bixiso wixii ku dheeraadahee baahidaada ka dheer khayr iyo wanaag bay kuu leedahay inaad haysato ood ku dheganaatood waxba bixin weydaana shar ayay kuu tahay walaa tulaamu calaa kafaaf wax yar oo kugu filan adigii carruurtaada lagugu canaanan maayo laakiin waxii ku dheeraad ah waa inaad bixisaa khayr bay ku tahay wabda biman tacuul waxaanad weliba kaga bilowdaa cidda aad markaa masruufayso ee masruufkooda ku saaran yahay ee xaas ah ee carruurtaadii ah ee waalidkaaya ee qof qaraabo ah kaga bilow baa rasuulku sala allahu alay wasalam yidhi ilan iyada lafdeedu xataa maa tajcalu fii fami imra'atik waxa la waxaad xataa ruuxaaga dumara aad siinaysa kusaa waxay kuu noqonaysaa sadaqiya ajri baad ka helaysaa tacarurtaada ajri baad ka helaysaa ila waa wax waajib ah oo ku saarane sidaasi leeg ninka iska dayacay ama iska hurda ee islaantii ay tamaandho yar la wareegayso ama ay kolay qaad fadhido isaguna maqaaxyaha ka sheekaynaya ee wuxuu helo qaadka siisanaya nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi kafaa bilmari isman an yudayaca man yaquud qofka dembiba waxa ugu filan ciddii uu mas-uulka ka ahaa ee uu quudinaya inuu dayaco dembi ka maqani ma jiro ragga maqaaxiyaha ka sheekaynaya ama waxay soo helaan baqaad siisanaya ee islaantii korayjaada dul fadhido amaba ay tamaandho yar iibinayso ama wax yaroo kale ay meelaha la silcayso ee carruurtii mid ay dhabarka ku sido midna uu faraqa jiidanayo wax alliyaaliyo waxa qiimaahayo ilaahay agtiisa iyo ummadda agtiisa midnaba ay ku leeyihiin kuwaasi ma jirto waxa kale oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo ayadana inoo tilmaamay xadiid imaamu muslim uu warinayo abu hurayrana laga warinayo wuxuu nebigu yihi maa naqasat sadaqat min maal wamaa zaada lahu cabdan bicafwin ila ciza wamaa tawaadaca axadu lilah ilaa arfacahu allahu caza wajal wuxuu yidhi sadaqo ma nuqsaamisa maal ilaahayna addoon cafwi iyo dhaafid uguma kordhiyo cizi iyo sharaf mooyaane cafwiga uu sameeyey iyo dhaafitaanka iyo saamaxadda uu sameeyey cizi baa ilaahay ugu kordhiya qof ilaahay isuma tawaaduciyo ilaahay isuma dhuldhigo ilaa ilaahay baa kor yeelo oo ilaahay baa ku kor yeelaya marka xadiidku wuxuu inoo tilmaamayaa sadaqadu inaanay maal nuqsaaminaynin xagga kam ahaan iyo xagga tira ahaan way nuqsaaminaysaa oo hadduu ninku afartan arya haystuu laba bixiyo dee sideed iyo soddon ba usoo hadhay oo halkaa way ka nuqsaantay laakiin maxaa laga wadaa ilaahay baa inta soo hadhay u barakaynaya ilaahay baa bedel khayr qaba ka siinaya ilaahay baa u furaya albaabo kale oo uu yacni waxa uu bixiyey wax ka badan uu ku helo walow yaanay arigii dee siddeed iyo soddonkiisiiba ha iska ahaadee waxa ilaahay u furaya albaabo kale iyo meelo kale oo uu hanti ka hela ilaahay u furaya abaalmarinteeda iyo mushqaayadeeda ayaa ilaahay aakhiro udhigaya taas ayaa nuqsaanta u kabaysa xadiid kale oo imaamu tirmidi uu warinayo abikabshi nin la yidhaahna uu ka warinayo wuxuu ihi rasuulka ayaan maqlay oo leh halaaatun uqsimu calayhinna saddex waan ku dhaaran waanan idinka warramayaa ee xafida maa naqasa maalu cabdin min sadaqa wuxuu nebigu yidhi uu ku dhaartay maal addoon inaanu ku nuqsaamin sadaqa iyo wax bixin kuma nuqsaamay baa rasuulku sala allahu alay waslam yidhi waa mid addoon lama dulmiyo dulmi oo kuma sabro oo uma dulqaato ilaa ilaahay baa cizi iyo sharaf ugu kordhinaya addoonna kuma furo nafdiisa baaba mas'alatin ilaa fataxa allahu caleyhi baaba faqr addoonka nafdiisa ku fura albaab su-aaleed iyo dadka waxweydiisigooda qofka nafdiisa ku furana ilaahay albaab faqri unbuu ku furaa weligiiba awdmi maayo sidaa darteed baa waxaad arkaysaa dadka dadka iminka masaajidda ku wareeriyey ee markaa meelahaasun wax ka weydiisanaya weligood way wadayaan meel kale ay uga waacanayaan ma jiro waayo markay albaabkaa isku fureen ayaa ilaahay kii faqrigana ku furay meel kale ay uga waacanayaanna ma jirto sidaa darteed ayaa habboon qofku inuu in badan ka taxadiro weydiisiga iyo dadka su-aashooda waxaa kale oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam yidhi adduunyadu afar qof ayay u sugnaatay qofuu ilaahay ku arsaaqay maal iyo aqoon iyo cilmi cilmi iyo maal baa ilaahay wada siiyey dabeedna rabbigii ayuu kaga baqanayaa cilmigii qaraabadiisana maalkii wuu ka xidhiidhinayaa ilaahay xaqa uu maalkan ku leeyahay buu garanayaa kaasi waa ka ugu sarreeya dadka adduunyadu ay u sugnaatay ka u sarreeya ee mansilada iyo derajada wanaagsan ka ku sugan weeye waayo waxa ilaahay u kulmiyey aqoon iyo iyo maal baa ilaahay u kulmiyey midna waa miduu ilaahay cilmi siiyey laakiin aanu maal siinin kaasina waa mid niyadiisu wanaagsan tahay wuxuu leeyahay haddaan maal lahaan lahaa sidaa hebelu masaajidda iyo madaarisa iyo khayrka iyo meel walba wuxuugu bixinayo ayaan aniguna ugu bixin lahaa buu leeyahy nin aqoon la weyno fa huwa niyatu kaasina waa niyadiisa oo kaa horun la mid noqonaya isaguna xagga ajriga iyo miduu ilaahay ku arsaaqay maal laakiin cilmi iyo aqoontoona aan lahaynoo waasaynu badannahayo fa huwa yakhbitu fii maalihi bikayri cilm aqoon la-aan buu markaa maalkiisii iskala daala dhacayaabaa rasuulku yidhi ilaahay kaga baqan maayo rixim iyo qaraabo ka xidhiidhin maayo ilaahay xaquu ku leeyahay garan maayo halkuu doonaabuu ula jeesanaya xagguu doonaabuu ula kacaya kaasina waa ka ugu derajo liita baa rasuulku yidhi waxaa ka sii daran midaan ilaahay maal iyo aqoontoona siinin laakiin isagu le haddaan maal lahaan lahaa sidaa hebel baan markaa soo dalxiisi lahaa sidaa hebel baan tuman lahaa sidaa hebel baan sidaa samayn lahaa isaguna kaasu higsanaya kaasina kay maalka lahaayee isana la daala dhacayay ayuu lamid noqonayaaba rasuulku yidhi sala allahu calay wasalam marka waxaynu halkaa ka garanaynaa qiimaha ay leedahay yacni qofka ilaahay maal iyo aqoon ilaahay isugu dira daray ee markaas sidii la doonayeyna ugu camal falaya labadiiba iyo xumaanta ay leedahay waxaa la yidhaha jahliga iyo ehelkiisu isagoo aan wax allayaaliyo wuxuu hayaajinin baa haddana jahligiisii dembi uu geliyey tamanigaa uu tamaninayo kaa xunoo kale ayaa dembi geliyey waxaa ka mida walaalayaal xadiid imaamu tirmidi uu warinayo caaisha laga warinayo waa xadiida mafaahiimta sidii xadiidkii hore oo kale nebigu inoogu saxayo maalin maalmo ka mid ah neef ariya ayay gowraceen cayshiyo markaasaa nebigu yidhi neefkii maxaa ka haysaan marase maa baaqiya minha ilaa katifuha rasuulallah midhin ogama hadhin garab mooyaane nebigu muxuu ihi baaqiya kulluhaa hayru katifiha hayra katifiha dhammaanteed way inoo hadhay buu idhi garabka mooyaane bimacnaa way wada sadaqadaysatay wax alla wixoo kale garab yaroo inay karsadaan o iyagu cunaan ay kala soo hadheen ma wixii kaleo dhan bay sadaqadaysteen markii nebigu weydiiyu i maxaad ka haysaa bay tii garab mooye waxba kama hadhin markaasuu nebigu yihi gebigeeduba way inoo wada hadhay garabkaa mooyaane bimacnaa intanaad sadaqadaysatay eed ilaahay dartii inoogu bixisay wax inoo baaqiyaho aakhire inoo yaallaynu helayna weeye laakiin kanaynu cunnay heli mayna bu ihi isagoo inagaa cunnay marka wuxuu inagu boorinayaa sadaqada iyo waxbixinta iyo inaanu qofku badsanin waxa uu bixiyey waxa uu qofku cunaya isagu yani istihilaagayana haddii aan niyo wanaagsan iyo qasad saxiixi la xidhiidhinna wax isagoo abaalmarin ah ma leh waxa kale oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam inoo tilmaamay xadiis bukhaariiyo muslim ay warinayaan abu hurayrana laga warinayo rasuulku wuxuu yidhi mathalu lbakhiili waalmunfiq qofka bakhaylka ahe aan midh bixinaynin iyo ka munfiq ahi waxay la mid yihiin laba nin oo kale calayhimaa junnataan oo laba jubbadood gashan oo xadiid ah oo halkaa naasaha ilaa halkaa markaa yacni kalxamaha iyo u gaadhayaa hunguriga u gaadhaya halkaa naasaha ilaa markaa halkaa hunguriga iyo kalxamaha ayuu u gaadhayaa markaa nebigu wuxuu uhi qofkan wax bixinaya mar alliyaaliyo markau bixiyaba way ballaadhanaysaayo way kala fidaysaayoo jidhkiisa ayay wada gaadhaysaayo ilaa ay lugaha intay dhaafto ay ra'adkiisa markuu soconayo xataa qariso amaa ka bakhaylkaabaa rasuulku yidhi isagu mar alliyaaliyo marka uu doono inuu wax bixiyaa unbay ku dhegaysaa xalqad waliba halkeedun bay ku dhegaysaa qabsanaysaa dabeetana wuxuu is odhanayaa iska furfuro markaasay kusii dhegaysaa bimacnaa waxa weeye mar kastuu is yidhaahdo markaa wax loo sheegayo lawaaninaya la waxbixiya mar kastuu is yidhahdo waxbixiyo holladaba nafdii baa ku dhegaysa shaydaankii baa dhegta wuxu saaraya markaasuu haddana kaadhaya markaasaa laga yaaba marka ugu dambaysa inuu wax yar yar yar yar oo kii ugu hooseeyan caantaynba haysanin uu ku yaboha inuu bixiyo ama yaboha baa la arkaa marka halkaa waxaynu ka garanaynaa waxa sadaqada la yidhaahdaa gefga ayay asturtaa sida ay markaa maradu dhulka la jiida ay raadka qofka ay u tirto waxa kale oo xadiidka aynu ka qaadanaynaa qofkiibaa waxaa loo yabohayaa wax bixinayey baraka iyo in ilaahay u kaalmaynayo in cawradiisa la asturayo in balaayooyinka laga ilaalinayo waayo sadaqadu balaayooyinka ayay ishortaagtaa halka kan bakhaylkaana inuu ilaahay cawradiisa markaa isagana muujin doono balaayooyinka oo dhan hadafuu noqon doonay ku wada dhici doonaan isagana loo yabohayo waxa kale oo xadiidka aan ka faa'idaysanaynaa qofka wanaagsan waxbixinta laabtiisaa waasicu noqota nafdiisaa wanaagsanaata markaasuu isagoo faraxsan ila ilaahay agtiisa ayuu ayuu rumaysan yahay ilaahay agtiisa inuu wax ka helayo nafdiisa isagoo raalli ah ayuu dadka u yimina ka raali ayuu raalli gelinaya isagaa faraxsan dadkana uu ka farxinaya wixii ugu bixinaya amaa ka bakhaylka amiya isaga mar alliyaaliyo markaa islaa waxbixi ayaa markaa nafdiisu ay cidhiidhi gelaysaa laabtiisa ayaa cidhiidhi gelaysa yacni gacmihiisa ayuu laabanaya dadkii u yimi buu xataa saamaynaya inuu niyad xumo ku ridaya xataa ma awoodayo qofka bakhaylka ahi bal xataa haddaanad waxba bixina weji wanaagsan uu ka markaba wejigu ururinaya markaasaa iska daa wuxuu bixiye niyad jab baa lagala kulmaya iyo dadkii u socdayba inay markaa ay halkaaba hawshiiba kaga hadhaan marka waxaa laga yaabaa bakhaylnimadii inuu dembi kale oo dadkii khayr iska hortaagana inuu ka mid noqdaabaa laga yaaba dadka dadka khayrka ka hortaagan uu ka mid noqdaabaa laga yaabaa sidaa darteed ayaa wanaagsan qofku inuu markaa wuxuu bixinayo ilaa ilaahay agtiisa ayuu ka helaya ay u yaalaane inuu markaa ku dadaalo waxbixinta markaa qofka waxbixiye ilaahay labada daaroodba adduun iyo aakhiraba ilaahay waa ku asturaya dadka ayaa u ducaynaya halka ilaahay uu ku fadeexaynaya ka bakhaylka ee habaarka dadka iyo ishoodu ay ku dhacayso qofka bakhaylka ahayn waxba bixinin xadiid uu warinayo imaamu bukhaari iyo muslim ay warinayaan laga warinaya saxaabiga abaa hurayra nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi man tasadaqa bicidli tamra qofka sadaqadaysta timir yani wax u dhigma xabad timira waxa u dhigma min kasbin min kasbin ayib ee kasab wanaagsan oo xalaal ah ka bixinaya wax alliyaaliya wax badanoo maanta la wado wax ajrigoo laga helayaa ma jiro waayo min kasbin ayib markaad kasab iyo shaqo wanaagsan aad ka bixiso ayaad ajriga iyo mushqaayadda aada helaysaa ilaahayna ma aqbalo wax wanaagsan mooyaane fa ina allaha yaqbaluha biyamiinihi ilaahay wuxuu kaga guddoomayaa ayuu kaga qabanayaa gacantiisa midig ayaa ilaahay qofkaasi waxa uu bixiyey ee xabadda timira leekayd ilaahay gacantiisa midig ayuu kaga guddoomayaa uma yurabbiiha lisaaxibiha ilaahay wuxuu u korinayaa saaxiibkeedii lahaa kamaa yurabbi axadukum fuluwahu sida midkiin u koriya darmaankiisa ama faraskiisa yar siduu u koriyaabuu u korinayaa ilaahay xataa takuuna mila aljabal mirkii yaraydee timirta ahayduu ilaahay dartii iyo kasabka xalaashaa ka bixiyey ayuu imanaya maalinta qiyaamaha oo aada buur moodo buur xagga ajriga buur uga dhigma ayuu u imanayaa marka walaalayaal haddaynu maanta oo dhan wadno yacni aayaadka iyo axaadiisa ku soo arooray waxbixinta kama gayoonayno sidaa darteed ayaa waxaan jeclahay inaan u gudbo arrin kale oo isaguna laga maarmaan ah waxa aynu aayaadka iyo axaadiisa badani ay inoo soo tilmaameen inaynu bixinno wixii inaga waxyeelaynaya iyo waxaan bixinaynay iyo ciddaynu siinaynay inaynu wax yar ka tilmaanno ugu horrayn walaalayaal horta waxaynu bixinaynaa waxa laga maarmaana inuu noqdo maal wanaagsan oo aynaan waxa xun bixinin ilaahay baa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu min طayibaati ma kasabtum wamima akhrajna lakum min alardi walaa tayamamu alkhabiisa minhu tunfiquun walastum biakhidihi ila an tuqmiduu fiih waaclamuu ana allaha haniyun xamiid ilaahay wuxuu yidhi kuwa aliya nebi rumeeye waxaa bixisaan waxaa kasbateen ee shaqaysateen kuwiisa wanaagsan ilaahay bixiya buuhi dhulka waxaan idinka soo saarnay kuwiisa wanaagsan bixiya ha u qastiina baa ilahay markaa wax bixinaysaan ka liita ee aydaan idinkuba qaadateen indhahoo isku qabataan mooyaane nafdaada un ka soo qaado oo wixii adiguba aanad jeclaysateen in lagu siiyo oo aada qaadato adiguna cid ha u dhiibin markaa qofku waa inuu bixiyaa wax wanaagsan waa inaanu wax liita bixinin xoolihiisa intuu eegaka ugu liito waa inaanu bixinin isagoo hanti iyo maal ilaahay siiyey waa inaanu qaadhaanka halka ugu yare ugu hoosaysa aanu ka gelin waa inuu meel weyn qaadhaanka ka galaa qofka ilaahay uu hanti siiyey haddii madrasad wax loo ururinayo haddii masaajid wax loo ururinayo haddii mashaariic kaleo khayra ummadda wuxu taraysa loo ururinayo haddii sadaqa iyo waxbixin loo loo bixinayo loo samaynayo waa inuu halka weyn ka galaa haddii kale isagoo ilaahay hanti iyo maal fara badan siiyey hadduu waxa ugu yarka ugu hooseeyan waxba haysanan ilaa la qaadhaan baa noqonaya wuxuu noqonayaa qof kaa bixiyey ilaahay u diidayo ilaahayna bal waclamu ana allaha haniyun xamiid ilaahay mid qaniyahoo deeqtoon weeye waxba ku fili maayo waxaynu bixinayno laakiin innaga ayuu inoo sii dhigayaa wax wanaagsan la soo baxa baa ilaahay leeyahy ilahay mid maxmuud ahoo la mahadiyo weeye marka waa in waxa wanaagsan la bixiyaa ee aan la bixinin ka hooseeya waxaanay kala tusinaysaa uun hadba qofku siduu aakhiro u rumaysan yahay qofka aakhiro rumaysan waxaan aynu soo tilmaamaynay qofka rumaysan ilaahay agtiisa inuu ka helay ka rumaysan waxa wanaagsan buu bixinayaa ka aan taa rumaysnayna waxa liita ayuu bixinaya waa dadkan iska dhaqaajiyuun macnaheedu way wax kuweydiinaya waxaa kaloo ilahay yihi lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun biriga ma gaadhaysaan oo dadka ixsaanka iyo samafalka iyo birigale ma ka mid noqonaysaan xataa tunfiquu mima tuxibuun ilaa aad bixisaan waxa aad jeceshihiin ee ugu jeceshihiin aad wax ka bixisaan baa ilaahay yidhi sidaa daraaddeed ayaa markay aayaddii man yuqrid allaha qardan xasanan abudaxdaax ninkii la odhan jiray beer uu lahaa oo lix boqol oo geedoo timiri ku yaaleen wuxuu yidhi rasuul allow ilaahay baan amaahiyey buuhi markaasuu islaantiisina ku uhi yaa umadaxdaaxoo carruurtii ku haysatay ka soo bax buu uhi ilaahay ayaan amaahiye iskaga soo bax bui dabadda uga soo bax markaasay tihi rabixa baycu baycun raabix bay tidhi beyc markaa iyo iib markaa wanaagsan oo faa'iide badan aynu ka hellay weeyaan bay tidhi sidaa daraaddeed ayaa abu talxa alansaari markay aayaddaasi lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun ay soo degtay ayaa beertiisii bayruxa la odhan jiray ee masaajidka ka soo horjeeday nebiga ee nebigu geli jiray uu biyaha ka cabbi jiray ayuu yidhi ilaahay dartii ayaan u bixiya taasaan ugu jeclay mar hadduu ilaahay yidhi wanaag ma gaadhaysaan ilaa waxa ugu jeceshiin ha bixisaan waa taas buu yihi nebiga allow taan ugu jeclaya iga guddoon buu rasuulka yidhi markaa sidaa daraaddeed ayaa waxa markaas laga wariyey isagana cumar inuu lahaa jaariyadii addoon uu jeclaa isaguna markay aayaddaas soo degtay waa uu bixiyey waxaa laga tilmaamay inankiisii cabdullaahi inuu ahaa haddii uu shay yaabgeliyo wuu sadaqadaysan jiray wax allayaaliyo wixii hantidiisa iyo maalkiisa ka yaabgeliya sadaqa ayuu ula bixi jiray sida aynu soo tilmaannay ee aynu aayaadkii hore iyo axaadiisii horeba aynu ku soo tilmaannay marka waxaa habboon walaalayaal inuu qofku wax wanaagsan bixiyo oo uu horumarsado wuxuu jecel yahay uu la baxo maxaa haddaba loo baahan yahay innagoo waxaa dhici karta innagoo wax bixinayna in haddana waxbixinteenna dhaawac iyo nuqsaani ay ku timaado si aan dhaawac iyo nuqsaan inoogu imanin maxaa loo baahan yahay inaynu ka ilaalinno sadaqada iyo waxaynu bixinayno mawaanicda iyo waxyaalaha waxbixintaada in la aqbalo diidayo waxaa ka mida inuu qofku waxbixiyo isagoo karahsan oo nacaya oola dadkanun iska dhaqaaji ilaahay muxuu yidhi wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ilaa anahum kafaruu biاllahi wa birasuulihi walaa ya'tuuna salaata ilaa wahum kusaala walaa yunfiquuna ilaa wahum kaarihuun ilahay wuxu uhi uma diidin in naafaqooyinkooda iyo waxbixintooda la aqbalo uma diidin ilaa alle iyo rasuulkiisa ay ka gaaloobeen salaada ma tegayaan iyagoo wahsanayo hamaansanaya ayay salaada tagaan walaa yunfiquuna ilaa wahum kaarihuun waxay bixinayaanba ilahaydha ayagoo nacsan waxay bixinayaan ay dhiibayaanna ayagoo nacaya ayay bixinayaan ba ilaahay ayagoo laabtooda ay cidhiidhi tahay iyadoonay naftooda wanaagsanayn ayagoon abaalmarin rajaynaynin bimacnaa waxaanu odhan karnaa ayagoo dadka wanaagga wada iska dhaqaajiyuun leh ayay wax bixinayaan taa markaa qofku waa inuu ka digtoonaada markuu wax bixinayo isagoo markaa laabtiisu ay waasic tahay laabtiisu ay ballaadhan tahay inuu bixiyaaba habboon maxaa ka mid a waxyaalaha sadaqada mancinteeda aqbaliddeeda is hortaagan waxaa ka mida inaad galladaysato sheeg sheegto waa ka mid waana wax inagu badan maxaa yidhaahda qowlun macruufun wamakfiratun khayru min sadaqatin yatbacuha adaa wallahu haniyun xaliim yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubطiluu sadaqaatikum bilmani waaladaa ilaahay wuxuu yidhi hadal wanaagsan iyo dhaafid ayaa ka khayr badan sadaqa aad dhib raaciso waxaad bixiso dhibaato raaciso taasaa ka khayr badan baa ilaahay inaad hadal wanaagsan qofkii miskiinkaa iyo qofkii baahanaa iyo qofkii ku weydiistay inaad hadal wanaagsan tidhaahdood ku dhaafto oo haddii dhibi ay kaaga timi aada iska dhaafto ayaa kaaga khayr badan sadaqay intaad waxu dhiibto aada ku hiifto ood dhibaato raaciso ilahayna ka qaniga ahee deeqtoona xaliimkaee dulqaadka badan weeye ilahay wuxu uhi ya ayuha aladiina aamanuu kuwa aliya nebi rumeeyow laa tubطiluu sadaqaatikum bilmani waaladaa ha ku burinina baa ilaahay yidhi sadaqooyinkiinna iyo waxbixinihiinna ha ku burinina baa ilaahay yidhi mani iyo gallad sheegasho ha qofkii u gallad sheegataan waataan waxaa ku siiyey waataan waxaa kuu qabtay waladaa iyo dhib oo masalan aad dadka uga sheekaysoo tidhaahdo yacni ninka qofkaa waxaan siiyey hebel waxbaan siiyey oo dabeetna arrinka ay faafdo oo isaguna uu dhibsado haddii adigoo wax bixiyey haddana wixii aad bixisay aad ka daba tagtood baaba kaga yeesho waa mid aan habboonayn adigoo iska haysta ayaa markaa ku dhaanta intaad burin lahayd waxyaalaha dembiyaalka waaweyn nebigu sala allahu calayh wasalam maxaa ka mida buu idhi saddex ilaahay la hadli maayo haddii saxiixu muslim ku sugo abidar baa laga warinaya maalinta qiyaama eegi maayo ilaahay daahirina maayo dembi ka dhaafi maayo cadaab kulul baana leeyihin almannaanu bimaa actaa waxaa ka mida qofgaa galladaysanaya ee sheeg sheegaya ee ugu mano sheeganaya wuxuu bixiyey bal musbilu isaara iyo kaa guntiga dhulka jiidaya ee kibirka markaa dhulka u jiidaya walmunfiqu silcatahu bilxalifi alkaadib iyo kaa silcadiisa iyo badeecadiisa ku socodsiiyey dhaar beena wallahi intaasaan layga siiyey wallahi halkaasaan ka keenay iyadoon jirin oon intaanan laga siinin meeshaana aanu ka keenin ayuunbu dhaartaa dadka ku kaday oo dabeetana uu ku socodsiiyey wixiisi isaguna dembigaa weyn ayuu ku dhacay waxaa ka mid ah waxyaalaha sadaqada aqbalkeeda ishortaaga inuu istus iyo ismaqashiis inuu uga jeedo waxaanu bixinayo ilaahay muxuu uhi kaladii yunfiqu maalahu ri'aa'a annaasi walaa yu'minu billahi walyawmi alaakhir famahaluhu kamahali safwaanin calayhi turaabun faasaabahu waabilun fatarakahu salda ilaahay wuxuu yidhi yacni wuxuu inooga digaya inaynu noqonno qofkaa maalkiisa istus u bixinaya een ilaah iyo maalinta yowm alaakhirka toona aan rumaynaynin wuxuu ka dhigan yahay baa ilaahay yidhi sallax weyn oo camuudi ay dul saaran tahay oo roob mahiigaani u helay oo dabeetana wixii dul saarnaay o dhan uu ka qaaday sidaas ayay waxba kama jiraan ay u noqonaysaa yacni qofka doonaya uun camalkiisa markaa dadku inay ku arkaan inay markaa ku ammaanaan ilaahay dartii aan rumay aan aanu bixinaynin qalbiga iimaan aanu ugu jirin ilaahay dhagaxa amlaskahay camuuddu saaran tahay ayuu ka dhigay oo kale ee qofka wax arkaya u malaynayo inuu roobku wax ka soo saarayo ee dabeetana mahigaanku markuu camuuddii ka qaado uu soo baxayo uun dhagaxa sidiisii ahan wax allayaal iyo wax dul saaran iyo wax ka baxayaa toona aanay jirin sidaa daraaddeed baa qofka muraa'iga ah ee istusinaya acmaashiisa iyo wuxuu bixinayaa ay baatil u tahay oonay aasaas iyo raa toona aanay u lahayn markaas waxaa habboon walaalayaal inay dadku markaa ka digtoonaadaan bakhaylnimada inay markaa dadku ka digtoonaadaan ku dheganaanta ay wax hantidooda iyo maalkooda ay ku dhegan yihiin waayo sida aynu soo tilmaannay maalku uu qofku leeyahay waa waxa uu hore marsaday oo keliyahun marka walaalayaal qofku waa inuu maalkiisa iyo hantidiisa intuu nool yahay uu ka hore marsadaa wejiyaalka wanaagga iyo khayrka hadday tahay sadaqaadka dadka lagu sadaqadaysanayo hadday tahay mashaariicda khayriga ee qofku uu ka qayb qaadanayo hadday masaajid tahay hadday madaaris tahay hadday awqaaf markaa iyo wuxuu waqfado oo ajrigoodu u socdo sadaqaadkii jaariga ahay qofku markuu dhinto u soconayey hadday tahay hadday dad markaa agoommaahoo baahanay waxsiintooda tahay hadday markaa dad gaajaysan quudintooda tahay haddii ay tahay dadaan markaa dhibaataysan oo daymaysan wax kabixintooda hadday tahay madaariska iyo ardayda dhulkaa markaa wax loogu dhigayo in markaa macallinkii aada wax siiso inaad ardaydii markaa aada wax siiso ajri weyn ayaad ka helaysaa ilaahay agtiisa macallinka aada wax siinayso ee tuulooyinka iyo miyada jooga ama magaalooyinka jooga ee aan yacni wax ku filanna aan ka helaynin halkaa haddii uu ka tagana ay kala yaacayso inuu qofku hantidiisa ku bixiyo miya iyo magaaloba madaariska iyo dadka wuxuu dhigitaankooda masaajidda iyo khayraadka inuu ku bixiyo ayaa wanaagsan taas ayaa qofka markaa maalinta qiyaamaha wuxuu noqonaysaa inta markaa soo hadhayna dee adduunyadiisa waa iskaga filaan intaasina aakhiro wax weyn ayay u taraysaa nafdayda iyo nafdiinaba waxaan ku waaninayaa markaa walaalayaal inaynu bakli bukhliga iska ilaalino inaynu shaydaanka la dagaalanno inaynu nafdeenna oo markaa lagu dabeeceeyey bakhaylnimada ayadana aynu ka guulaysano oo aynu hantideenna markaa aynu hantideenna aynu markaa ku bixinno meelahaasoo dhan walaalayaal aan soo tilmaamay dadka waalan markaa dhakhaatiirtooda iyo cusbitaaladooda aada iyaguna u dayacanino qofku waxii uu kari karo uu ku bixiyo ayaa wanaagsan intaas ayaan kusoo koobaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu